Wasaaradda Beero Maamulka SSC qaatumayaan goobta tababar beeralayda gobolka Soola. Tababarkan oo kor loon ka qaadaya aqoonta dalagyada beeralayda iyo weliba ha ku qayb galay agaasimiga guud ee wasaaradda beero SSC qaatumo mudane maxamed xasan ducaale iyo guddiga beeralayda gobolka Sool. Weliba tababarka hantidiisa dareere warbixin agaasimiga guud ee wasaaradda beero SSC qaatumo ku siiyay beeralayda kormeer iyo ka sameeyeen wasaaradda beero. beero shirkadiisan ee gobolka sool baahiyaha ku jara beero iyo weliba qorshayaalka wasaaradda beero ee ka hormariya ayta beeralayda agaasimiga guud ee wasaaradda beero SSC khaatuma maxamed xasan ducaale iyo beeralayda tababarkan furmi kala dardaaramiinay si wada jiray oon ku wada shaqeeyaan walaa saarowga beero sidoo kale waxaa martino noo jooga saaxiibkeen maxamed ruush oo ka socda wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah qeybteeda blininka maanta shirkeenan guud wuxuu daaran yahay waa wasaaraddii beeraha iyo beeraleydii wasaaradda beeraha marka la sheegayo wasaaradda beeraha ama beeralaydu wasaaraddu waa beeralayda beeralaydu wasaaradduna waa waa beeralayda macnaha ma kala maarmaan beeraha marka wasaaradda beeraha la yidhi iyo wax soo saarka beerihii dadka macnaha idinkaa beeraya wixiina idinkaa soo saaraya marka bee wasaaradda beeraha iyo wax soo saarka waa idinka idinkaa base u ah waxaan ku talagalay marka midooyinka ugu dambeeya waxaanu wadnay shaqo ku saabsan inaanu maaragtay tirokoob ka sameyno guud ahaan gobolka ama beeraha gobolka intaanan heer degmo iyo heer gobol u gudbin hadba meesha ay maaragtay sida ay noogu saamaxdo waqtigu waxaan sameynay isbuuc maadaama hadda weeg indhigi la marayo saan la wada soconay ay qaabni la shaqeynayaan kana muuqata maaragtay slaidkeenna aan kusoo diyaarinay waxaan qabanay shaqadii ahayd tirakoobka koowaad iyo si guud inaanu maaragtay beeraha baahiyahooda iyo ku sameyno tirakoob guud isla markaana aan uga gudubno in wasaaraddu maaragtay mariso hamnaankii maaragtay ama diiwaangelinta ay u samayso beeraha iyadoo ka duulasa in shaqadeeda iyo howlaha yaalla ay hor dardargeliso gobolka ninkii maaragtay aan ogeynow haddii maaragtay aada fiirso waa gobolka sool beerahan aada ujeedaan ma aha meel kale kamana soo qaadin maaragtay diyaargarowga ka socda maaragtay iyo annagoo soogaanay baahiyaha ka jira iyo xilligan waxa taagan sidoo kale waxaan soo qaadanay qaab ka mida iyo hanaanka waraabka iyo irrigationka iyo qaabkii u socotay sidoo kale waxaan jeedinay traininka ku saabsan basiga ahaa ee ayagana aan ugu talagalayn maanta maadaama lasuyun ay ka faa'iidaystaan oo maaragtay beeralaydu ka faa'iidaysato sidoo kale waxaan soo bandhignay maaragtay shaqooyinka iyo waxa ama baleynka dhowe hadda bishan ama bisha xigtana horyaala si aan saga kaashano beeralayda iyo wasaaraddu saga kaashadaan dhammaan waxaan ku boorinayaa in shaqooyinka inoo yaalla aan iska kaashano qaab wadatashiyan aan wax ku qabsano wasaaradda u samaysano meel ay ku shaqayso inagoon cidna wax ka sugaynin cidna sugaynin aynu isku tashano hawshaynana meel marsano intay dhegaysanaysa aan maanta nasiib u yeelana waxaan gaadhsiinayaa ama ugu baaqayaa in ay dardargeliyaan wax soo saarka gobolka iyo beeraha weliba qaab isku tashiya isku duubni leh